aan ku bilownay maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda kursiga tirsigiisu yahay hoob eber siddeetan iyo lix kaasoo la sheegay inuu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya fahad yaasiin balse guddida doorashada heer federaalna ay laaleen natiijada iyagoo sheegay inaan nidaamkii loo marin qareennada fahad yaasiin ayaa ku dooday guddida heer federaal inaanay xaq u lahayn ee joojinta natiijada halka qareennada lidka ku ahina ay sheegeen in ay guddidani tahay midka maamulaysay guud ahaanba doorashada islamarkaana aanay kursigan u joojiyeen ama ay joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa maxkamadda sare ayaa sheegtay inay soo saari doonto go'aan aanay dib ka soo sheegi doonto dhinaca kalena waxaa weli aana bilaabmin doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolka gedo iyadoo weli lagu kala aragti duwan yahay go'aankii guddida doorashada ee ahaa inaan doorashada loo wareejiyey magaalada ceelwaaq waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan maamul goboleedka jubbaland ayaa wada qabanqaabada doorashada kuraasta lix iyo tobanka ee hore u taalay magaalada garbaharey kuwaas oo iminka lagu qabanayo ceelwaaq waxaana jirta in arrintaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho dadka qaar ayaa qaba in doorashada lix iyo tobankaasi kursi lagu qabto magaalada garbaharey sida uu dhigayey heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay habboon tahay in doorashada loo weeciyo magaalada ceelwaaq maadaama sida ay sheegeen caqabado dhinaca amniga ah ay ka jirto degmada garbaharey cali maxamed cali waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda deegaan doorashada hadda jubbaland ay leedahay waan ku qabanaynaa doorashada suurtagal maaha ee magaalada ceelwaaqa sida la wada ogsoon yahay heshiis ayaa jiray oo ogolaanahayay laba deegaan doorasho maamul goboleed walba in doorashada lagu qabta labada deegaan doorasho ee sharciyada haystana waxaa weeye magaalada kismaayo iyo magaalada garbaarey marka la eego jubbaland kismaayo doorashadii waa lagu qabtay wax buuq kama dhicin deegaan doorashada labaad ee jubbaland ay aastaysaan in doorashada lagu qabtana waxaa weeye magaalada garbaarey sababtoo ah garbaarey waa caasimadii gobolka gado waa caasimada labaad ee muxuu ahaa maamul goboleedkaas waa in doorashada garbaarey lagu qabtaa haddii jubbaland ay doorashada u weecisay meel aan ahayn garbaarey wax sharciyad ah innaba ha yaraatay oo ay leedahay ma jirto baarlamaan lagu soo doortay ceel waaqa oo ka baxsan heshiiskii seventeen sebtembarna wax sharciyad ah oo uu leeyahay ma jiro dadka reegada khaasatan magaalada garbaarey dadka kasoo jeedo waa in ay helaan matalaad xaqiiqatan sababtoo ah baarlamaankaas oo maqan waa in aysan dhici karin wax doorasho adag sababtoo ah deegaan doorasho dhan oo aan doorashada ka qaybgelin in aanan loo joojinin oo doorashada iska socoto ama guddoonkii la aada ama madaxweyne la aada suurtagal ma ahan dhanka kale xasan mudane oo ah bare siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha muqdisho ayaa xal u arka in kuraastii hore u taalay garbaharey doorashadooda lagu qabto ceel waaq arrinta ku saabsan gado horta gado waa la socotaago arrinteedii guddiga doorashooyinka heer qaran go-aanay ka soo saareen maamulka jubbaland laftigoodana go-aanada ay gaareen waxaa ka mid ahaa in ceel waaq lagu qabto ayadoo la fiirinayo duruufo badan la xirinayo amniga waxaa ugu horeeya oo ku saabsan magaalada garbaxarey inaan lagu qaban karin sababaha ugu weyn ay tahay amniga magaalada oo usan madaxweynaha tegi karin jubbaland marka duruufahaasi jira ayadoo la xeerinaya waxaa loo doortay in la ahda ceel waaq si markaasi maamulka iyo madaxweynahaba uu uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraastaasi loo maamulaa duruufahaasi jira oo ugu horeeyo cadaadis dhanka waktiga ah oo runtii aada u yar iyo dhanka amniga ah waxay keenayaan in magaaladaasi la doorto anigana waxaan isleeyaha dee wax ku jaban ma laha in magaalada ceelwaaq lagu qabto waa la socotaa muddo sanad ka badan arrinta gado iyo garbaharre waa loo xayirnaa hadda in haddana loo sii xayirnaado an waxaa isleeyaha caqli ma ahan inkastoo weli laga dhuursanayo natiijada xaaladda kuraasta lix iyo tobankee taalla gobolka gadow ayaa misena waxaa jirta in baarlamanka cusub ee soomaaliya uu durbabo bilaabay fadhiyadiisii waxaana uu soo saaray jadwalka qabashada doorashada guddoonada labada aqal ee baarlamanka haddaba maxay tahay waajibaadka baarlamanka ee ku aadan doorashada hoggaanka dalka waa kan ugaas cabdulaahi maxamuud oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed waajibaadkiisu waa in ay samata bixiyaan dalka oo ay k doortaan madaxweyne ummadda soomaaliyeed rabitaankeeda iyo hogaaminteeda ku habboon oo ay usoo xulaan mas-uuliyaddii kitaabkii ay ku dhaarteen iyo mas-uuliyaddii ay qaateenna ay qaataan waxa allaye wixii rabo iyagu ay rabaan ha ku yimaadeene waxaa laga rabaa maanta mas-uuliyadda ay kitaabka ku mareen oo lagu dhaariyay ilaahina waa weydiinaya ummaddiisuna waa ay aragtaa waxa dhow aakhiri iyo adduunba lagula xisaabtamaayo weeye marka inay mas-uuliyadda qaataan oo ay ummadda hoggaan fiican oo ay dalka iyo dadka dan u ah in ay doortaan ayaa waajibaadkooda koowaad yahay ama ha u doorteen guddoonka baarlamaanka ama ha u doorteen guddoomiya ku-xigeenada ama ha u doorteen madaxweynaha mas-uuliyaddaa weeye horta mas-uuliyadda iyaga saaran baarlamankii hore soomaaliya ayaa aada ugu dhex milnaa golaha xukuumadda waxaana aqoon-yahanada qaarkood ay ku talinayaan in baarlamanka kow iyo tobnaad uu ka madax bannaanaado golaha fulinta si hay-adaha dowladda loola xisaabtamo sida uu tilmaamayo doctor cali siciid maxamuud kulane oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho howlaha looga fadhiyo lagana sugayo baarlamaanka cusub ee koo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ah dhamaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo mudabac qabad ku ahaa kuna horgudbanaay hanaanka dowlad dhiska casriga ah ee soomaaliya waxyaabaha looga fadhiya waxaa kamid ah inaanay ku milmin hay-adaha kale ee dowladda oo ay ka madax banaanaadaan intay tabartoodana ay ilaashadaan madax banaanadooda awoodeed iyo sharci waxyaabaha looga baahnaa doona waxaa kamid ah inay iska adkeeyaan sharciyadan shaxmarinta xubnaha baarlamaanka cusub oo runtii aan lagu soo xulin markii koowaadba kriteria iyo shuruudo adag ugu dambeynna waxaa habboon xukuumadda cusub ee la dhisi doono inaanay kasoo dhex xulin wasiiradeeda baarlamaanka dhexdiisa oo kale madax banaanaadaan ugu yaraan labada xafiis ee fulinta iyo sharci dejintu si loola xisaabtami karo xukuumadda iyo xafiisyada kale ee dowladda markii loo baahdo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho